فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal aqoontiyo garaadkiyo xiska iyo ogaalkuba ilmaqabato weeyaan orod iyo adduun iyo awood iyo itaal iyo afti laguma heli karo uurka iyo laabtiyo maskaxduu ilaahay ku asteeyey garashada ayaan weeye rabbigeen addoommada midkuu rabo deequu u siiyaa ma og tahay ogaalkuba ilaaheen ayaantuu ifka aadankeenuu aqri uu ku yidhiyo asmaadiina loo dhigay alif ilaa yaa in ogaal aqoon yahay aqoonina ogaal tahay ka ogina aqoonyahan ama uu abwaan yahay kaan aqoon engegan yahay inan yahowma moog tahay mise waad ogsoon tahay
waa tobanka bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqollabiiyo afartanka hijiriyada qodobada barnaamijka aqoon iyo ogaal aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah sidee lagu sii daayey stephen magown oo ahaa maxbuus sannado ay gacanta ku hayeen mujaahidiinta alqaacida ee maqhribul islaam markii dambena qaatay diinta islaamka waxaan idiin soo gudbin doonnaa warbixinta labaad ee sheekada maxbuuskaas maxay tahay fawaa'idda ay leedahay liindhanaanta warbixin ayaad dhegaysan doontaan insha allah
ikhlaaska iyo daacadnimada muhiimad intee la-eg ayay u leedahay camalka uu qabanayo qofka muslimka ah waxaad maqli doontaan xalqada toddobaad ee silsiladda calaa minhaaji nubuwa oo soo gudbinaysa nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ummaddiisa ku tawjiihinaya ikhlaaska waxaan meesha ka marnayn xubintii ma og tahay iyo maahmaahyada soomaalida ee khaldan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت
وهجاج qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah ikhlaasku wuxuu muhiim u yahay camal kasta oo uu qabanayo qofka muslimka ah xalqada toddobaad ee silsiladda calaa minhaaji nubuwa wuxuu haashim cabdinaasir ku eegayaa qodob arrinkaas ka hadlaya ciwaankuna waa hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ah haddii aad allah u run sheegto wuu kuu run sheegayaa
على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي
ma jirin ruux ka mida saxaabada oo garanaya ninkan wuxuu ahaa nin reer baadiye ah nabiga salallaahu calayhi wasallam ayuu beeca kula galay hijrada iyo jihaadka kadib waxaa la abaabulay duulaan ay qaadeen muslimiinta ninkii reer baadiyaha ahaa ayaana wuxuu ka mid ahaa ciidankii dhaqaaqay si ay u difaacaan diinta allah subxaanahu wa tacaala kadib allah wuxuu ku mannaystay muslimiinta guul ballaaran gacantana waxay ku dhegeen qanaa'im kala duwan rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu qhaniimadii u qaybiyey muslimiinta ninkii reebaadiyaha ahaana qaybtiisa meel ayuu u dhigay markii uu yimid ninkii reebaadiyaha ahaa waxaa loo sheegay in xoolahan uu rasuulku siiyey sala allahu calayhi wasallam ayna tahay intii uga soo aaday qhanimada markaas buu inta qhanimadii qaatay ayuu u jihaystay dhinaca rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuuna ku yidhi rasuulkii allow maxay yihiin kuwan rasuulka salaallahu calayhi wasallam ayaa ugu jawaabay waa qaybtaadii kaaga soo aaday qhanimada ninkii reebaadiyaha ahaa ayaa yidhi laakiin rasuulkii allow anigu kuuma soo raacin intaan waxaanse kuu soo raacay in leeb halkan la iiga dhufto wuxuu tilmaamay qoortiisa markaas kadibna aan dhinto sidaasna aan jannada ku galo rasuulka salaallahu calayhi wasallam ayaa yidhi haddii aad allah u run sheegto asaguna wuu kuu run sheegayaa markii ou dhacay weerarkii labaad ee dagaalka oo ay isaga hor yimaadeen muslimiinta iyo gaalada waxaa nabiga loo keenay ninkii oo garbaha lagu sido leebkiina uu kaga taagan yahay halkii uu markii hore tilmaamay ee qoortiisa ahayd markaas buu yidhi rasuulku salaallahu calayhi wasallam ma asagiibaa ninkan saxaabada ayaa ku yidhi haa waa asaga rasuulkii allow markaas buu yidhi rasuulku salaallahu calayhi wasallam alle ayuu u run sheegay allana wuu run sheegay kadibna wuxuu kafan uga dhigay maradii uu watay wuuna ku tukaday ducadii maalinkaas oo rasuulku ugu duceeyey sala allahu calayhi wasallam saxaabaduna ay maqlayeen waxaa ka mid ahaa rabbiyow kani waa addoonkaagii oo u soo baxay asagoo dartaada u soo hijroonaya waana la dilay asagoo shahiid ah aniguna arrinkaas markhaati ayaan ka ahay maxalu shaahidkeennu wuxuu yahay hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasallam ee ah haddii aad allaah run sheegto asaguna wuu kuu run sheegayaa waad awooddaa in aad ka hadasho raqbadaada ku aadan inaad ka qayb gasho jihaadka go'aankaaga kama dambaysta ah ee inaad salaada fajar ku tukato jamaacada rajadaada ku aadan inaad xifdiso qur-aanka kariimka iyo inaad sadaqo bixin lahayd haddii aad hodan ahaan lahayd annaguna waxay awoodeen u tahay in aan xukunno daahirka iyo waxa muuqda laakiin allah subxaana wa tacaala wuxuu arkayaa gudaha qalbigaaga wuxuuna fiirinayaa qalbigaada oo ka dharla funuunta hadaljeedinta codkarnimada iyo sawaxanka iclaamka iyo bayaanaadka intii ku jirta qalbigaaga ayuuna allaah wax kugu siinayaa allaah wuxuu niyadda qofka ku siiyaa ajar laga helo camal dhammaystiran oo aad qabatay waase marka uu qalbiga addoonkiisa ka arka run iyo inuu samayn lahaa camalkaas haddii uu awoodi lahaa ma aqbalo allah subxaana wa tacaala camalka daahirkiisu wanaagsan yahay haddiiba ay ka dambayso caanimo raadin istustus iyo nifaaq waa kan cabdulaahi binu salool wuxuu salaada fajar ku daba tukanayaa rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuuna naarta kaga jiraa halka ugu hoosaysa xibnihiisa wuxuu ka sameeyey camalkii saalixiinta qalbigiisuna wuxuu qabtay howshii munaafiqiinta qofkuna wuxuu wax ku yahay qalbigiisa atharka waxaa ku yimid in nin reer bani israa'iil ah waagii nebi muuse ay dhacday abaar nin arjiro miskiin ahaa ayaa intuu fuulay buuraha ay daaqaan xoolaha ayuu wuxuu yidhi rabbiyow waad og tahay haddii aan haysan lahay dahab la-eg buurahaas oo kale waxaan ku sadaqaysan lahay addoommahaaga allah wuxuu u waxyooday nebi muuse wuxuuna ku yidhi muusow waxaad addoonkayga u sheegtaa inaan ka aqbalay sadaqadiisa marka aan xusuusanno in allah aanu mar weliba naga eegaynin xagga sare ee uu naga eegayo halka hoose ee qalbiga ah hadbana inta ay la-eg tahay inta ku jirta niyadaada ayuu allaah kuu siinayaa hadiyadiisa
بعدل المنهج النبوي سرنا لنشرق بالدنا مثل الغداء ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka aqoon iyo ogaal intii la socotay barnaamijkan waxaa toddobaadkii hore soo gudbinay sheekada maxbuus ka soo jeeda ingiriiska oo ay gacanta ku hayeen alqaacidada maqribul islaam kaas oo markii dambe qaatay diinta islaamka haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhammaystirka sheekada ninkaas oo ka sheekaynaya sidii loo soo daayey salmaan axmed ayaa soo jeedinaya
معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات januari labada kun saddex iyo tobanka ciidamada faransiiska ayaa soo galay maali iyagoo ka jawaabaya baaqa madaxweynaha dalkaas waxayna si dhaqsi a ula wareegeen magaalooyinka gaaw iyo tambaktu tani waxay ahayd saacadihii ugu madoobaa oo stephen ogaaday inaan la sii dayn doonin wuxuu ogaaday in dowlado yar ay ogol yihiin in wadahadal lala galo alqaacida iyagoo ciidamada reer galbeedka kula dagaalamaya maali ma jirin cid lacag bixinaysa sababtoo ah waa lacag la siinayo mujaahidiinta hadda lahaystayaashu toddobaad weliba way guuraan johanna wuxuu isku dayayaa inuu baxsado wuxuu leeyahay stephen waxaan u maleeyey inuu waalan yahay ma fahmin africa iyo masaafada sugaysa maalintii labaadna way soo celiyeen stephen iyo sajag waxaa lagu eedeeyey inay wax la ogaayeen johan inkastoo ay inkireen inay wax ka ogaayeen haddana saddexdooda waxaa laga qaaday alaabihii shakhsi ahaan ay u haysteen oo uu ku jiro qaamuus faransiis ah waraaqo uga yimid ehladooda iyo qalab caadi ah waan xanaaqay sababtoo ah johan ayaa ah qofka keliya ee alaabtiisa soo ceshtay sanad kadib sajaag oo laga waday stephen iyo johan sabab la-aan wuxuu leeyahay stephen qof ayaa teendhada aan fadhiyey noogu soo galay wuxuuna ka codsaday sajaag inuu soo qaato boorsadiisa ragga ilaalinayay maxaabiista ma caddeynin halka loo waday sajaag iyaguna waxay istuseen in weli uu ku sugan yahay maali stephen wuu diidi jiray inuu rumaysto wararka ku saabsan in mar dhow la sii dayn doono oo ay u sheegi jireen ilaalada xabsiga wuxuu leeyahay farxad ayaa dareemaysaa kadibna waxaad ogaanaysaa in arrin un ay beddeshay jawiga markii hore waxaan ku fikri jiray inaan ka qayb galo dabaaldegga dhalashada hooyaday fikraddaas waxay isku beddeshay inaan shan sano kadib tago gurigayga ma awoodin in arrimuhu iga dhaadhacaan maalinba maalinta ka dambaysa ama bilba bisha ka dambaysa ayuu leeyahay stephen stephen wuxuu ka cabsi qabay in qoyskiisu ay iska hilmaamaan xaaskiisana ay nin kala guursato waxaan wanaag u rajaynayay katharine waxaan ku dhoweyn inaan carruur dhalno halkaas ayay rajada ku xirnayd sidaas ayuu leeyahay stephen wuxuu intaa ku darayaa ma doonaynin inaan nolosheeda xayiro waxaan go'aansaday inaan ku raali noqdo haddii nin kale uu meesha soo galo waxaan aad u rumaysnaa in arrintaas ay dhacayso iska caabinta waxay katharine oo hadda degan johannesburg ku dadaali jirtay inay sidii uu ku ogaa ninkeeda ay sii ahaato waxay leedahay waxaan bilaabay shaqada ah inaan ilmaha aan hadrin ka saacido hadalka arrintaasna waxay iga saaciday inaan in badan mashquul noqdo oo aan barto qoysas wanaagsan waxay intaa ku daraysaa waxaan haystay qayb yar oo rajo ah inkastoo xaaladdu ay xumayd isla waqtiyadaas aabbaha stephen wuxuu isku dayay in wadahadallada lagu sii daynayo wiilkiisa ay sii socdaan wuxuu isku dayay inuu helo qof dhankiisa wadahadalka ka gala oo ka madax bannaan dowladda isagoo raadinta arrinkaas ku jira ayuu marar badan khaladaad ku dhacay wuxuuna hanti badan siiyey rag isugu sheegay inay awood ballaaran leeyihiin balse sidaasi ma ahayn mid ayaa wuxuu sheegtay inuu garanayo qof ka tirsan bisha cas kaas oo wiilkeena la hadlay balse wuxuu doonayaa hanti badan waxaan uga jawaabay inaan lacago badan bixinayo haddii ay ii sheegaan magaca eyga uu lahaa wiilkayga arrintan ayaan ku carqaladeeyey culeysna ku soo rogtay ayuu leeyahay stephen aabbihiisa malcolm wuxuu bartay hay-ad samafal oo lagu magacaabo hibatulwaahibiin hay-addan waxay ku guulaysatay in alqaacidada yemen ay wadahadal la gasho soo nadayso muwaadin koonfur afrikaan ah oo lagu magacaabo yulandi korki wuxuu malcolm xiriir dhow la yeeshay doctor imtiyaaz sulaymaan isagoo wakiilka ah wiilkiisa sulaymaan ayaa ogolaaday inuu saacido waxaana fashilmay wadahadalkii koowaad oo loo maray xafiiska hay-adda ee muritaaniya wuxuuna aabbaha stephen dareemay naxariis markii alqaacida ay baahisay filim muujinaya inuu nool yahay stephen bishii juun sanadkii labada kun shan iyo tobanka waxaan filimka ka fahmay in kuwa haysta wiilkayga ay wadahadal doonayaan ayuu leeyahay malcolm wuxuu idaacad koonfur afrika ku taalla ka sheegay inuu doonayo qof kasta oo maali ka soo jeeda oo awooda inuu wadahadal la galo alqaacida waxaa baaqa malcolm ajiibay nin kasoo jeeda maali oo lagu magacaabo moxamed ehi diko maali ayuuna aaday bilo kadib isbuuc gudihiisa mid ayaa la soo xiriiray diko oo yidhi waxaan gargaraacay albaabka saxan waa arrin qaadanaysa waqti waxaana la adeegsanayaa fariimo gacanta lagu qoray ee ma ahan teleefon ama email ayuu leeyahay imtiyaaz sulaymaan nofembar labada kun shan iyo tobanka wuxuu stephen ka soo muuqday filim isagoo uga mahad celinaya hay-adda hibatulwaahibiin dadaalka ay ku bixinayso sidii loo sii dayn lahaa wuxuu stephen muuqaalka ku dhex yidhi xaaskayga iyo ahalkayga waxaan u sheegayaa inaan wanaagsanahay idinkana waxaan idiin rajaynayaa inaad sidaas tihiin ogaadana inaan mar dhow idin arki doono waxaan rumaysanahay inay jirto hay-ad saldhiggeedu yahay koonfur afrika oo u sacyinaysa in la isii daayo markii uu muuqaalka cusub soo baxay kadib wuxuu sulaymaan qaaday olole cusub isagoona xoolo u iibiyey dadka degan meelaha ku dhow fariisimayaasha alqaacida ee maali waxay jamciyaddu xoolo badan u iibisay dadka deegaanka iyadoona u qaybisay raashiin celalbiyood ayayna qoday ugu dambayntiina odayaasha dhaqanka ayaa go'aansaday inay alqaacida kala hadlaan sii deysmada maxaabiista balse mar kale wadahadalladaas way fashilmeen wuxuu maalkalom sii waday halgankiisa uu ku doonayo inuu ku soo daayo wiilkiisa dhanka kalena uu kula tacaalo xaaskiisa oo la jiftay xanuun kaga dhacay sambabaha oksijiinna lagu xiray arrintu way adkayd laakiin wax weliba awoodeyda ah ayaan ku bixiyey inaan la tacaalo ayuu leeyahay maalkalom wuxuu maalkalom fariim u diray yacqoob zoma madaxweynaha koonfur afrika taas oo uu kaga sheekaynayo dhibka haysta iyo xanuunka xaaskiisa wuxuu leeyahay malcolm waan rumaysanahay inuu akhriyey fariinteyda markaasna uu go'aansaday inay ku dadaalaan sidii loo sii dayn lahaa stephen desembar labada kun lix iyo tobanka waxaa stephen soo gaaray fariin uga timid dowladda koonfur afrika wuxuu leeyahay stephen mujaahidiintu aad ayay u saamaysay fariinta timid waxayna rabeen inay ogaadaan waxa ku qoran fariinta waxay soo tabisay in hooyadiisa ay xanuunsan tahay dowladdana waxay alqaacida ka codsatay in la sii daayo stephen si naxariis ah warkaas ah xanuunka hooyada mujaahidiintu wuu saameeyey juun labada kun toddobiyo tobanka waxaa loo sheegay stephen maalin uu soomnaa kadib in johan uusan joogin islamarkaana la sii daayey wuxuu yidhi stephen aad baan u farxay sababtoo ah waxaan ogaaday in wadahadalladu ay isbeddel keeni karaan ayna suuragal tahay in dadka la sii daayo stephen iyo johan ayaa sanad ka hor waxay maqleen ishaacaad sheegaya in sajaag ay sii daayeen ciidamo faransiis ah marka waxay ka dhigan tahay in stephen keligiisa uu markan ku soo horay xabsiga mar dambe waxaa isagana loo sheegay in la sii dayn doono wuxuu leeyahay stephen warkaas ma rumaysan waxaan weydiiyey suurtagalnimada in la isii daayo jawaabtuna waxay noqotay lixdan boqolkiiba maalmo kadib stephen waxaa la geliyey safar saxraa ah laba maalin iyo bar ayuuna socday gaariga ugu dambeyn wuxuu gaariga istaagay waddada macbad oo u dhow magaalada gaaw mar dambe shir jaraa'id oo stephen qabtay wuxuu ku sheegay inuu fiiriyey darawalkii kaasuu ku yidhi hadda waxaad tahay xor waad bixi kartaa wuxuu u maleeyey stephen in darawalka uu la kaftamayo markaas baa wuxuu darawalku yidhi haddii aadan i rumaysanaynin soco oo dhaqaaq oo horay u soco waan fakeray waxaan isidhi arrintu kaftan way ka weyn tahay ayuu sii raaciyey stephen hadalkiisa gaari kale ayaa yimid stephenna gaarigaas ayuu ku wareegay markan ayuu ogaaday inuu xor yahay waxay ahayd laxadaad uusan hilmaami karin oo uusan isticaabi karin sababtoo ah waxaa jira isbeddelo dhowr ah oo dhacay shantii sano iyo barkii lasoo dhaafay ugu dambeyn wuxuu noqday xor sagaal iyo labaatankii julaay sanadkii labada kun toddobiyo tobanka wuxuu stephen kusoo laabtay magaalada johannesburg kadib markii lagu sameeyey baaritaan caafimaad su-aalana la weydiiyey intii uu kusoo jiray safarka ugu soo wajahnaa gurigiisa looma ogolaan inuu la hadlo ehelkiisa wuxuu leeyahay stephen waxaan weydiiyey dadkii ila socday gurigayga miyuu burbursan yahay waxay igu jawaabeen yaa badana miyuusan saxraha lama degaanka ahi qurux badnayn markii uu toban daqiiqo usoo jirsaday gurigiisa ayaa lagu yidhi hooyadaa waxay geriyootay laba bilood ka hor inkastoo uu maalmo xor ahaa haddana xaaskiisa iyo aabihii waxay ogaadeen in la soo daayey saacado ka hor intaanu guriga imaan waa maxay micnaha ay tahay inaan xusuusto mawaajib bay ugu tahay inaan ilmeeyo markii ugu horraysay anigoo saaran gaariga ayaan arkay aabe indhahaygana waxaa buuxiyey ilin ooyin ayaana bilaabay arrintaas mid wanaagsan bay ahayd ma rumaysan xaqiiqatan waxa dhacay ayuu leeyahay stephen stephen ayaa guriga soo galay iyadoo kathariin ay isku diyaarinayso inay garoonka uga hortagto wuxuu leeyahay stephen ma ogeyn iyadu inaan guriga imid dhar ayay diyaarsanaysay si ay garoonka iiga hor timaado aad ayay u qurux badnayd wax wanaagsan ayayna ahayd inaan indhaha saaro kathariin waxay kathariin leedahay iyadoo ka sheekaynaysa isbeddelka sawjeeda aad ayuu isku beddelay balse weli dhoola caddayntii ballaarneed yaan ku aqaanay wuu leeyahay kadibna gacmaheeda ayay wejiga ku daboolatay waxayna bilowday inay oyso wuxuu ahaa mid leh timo dhaadheer oo adag wuxuuna watay dharka saxraha kaasoo cabsi geliyey ayay sii raacisay hadalkeeda kathariin markiiba kathariin waxay la xiriirtay imtiyaaz sulaymaan si ay ugu wargeliso in stephen uu guriga joogo wuxuu stephen la yaaban yahay dhibaatada maqnaashihiisa dheeraha ay ku keentay ahalkiisa ilaa iyo haddana ma oga sababta lagu soo daayey balse wuxuu og yahay in wargeyska new york times uu soo daabacay in dowladda koonfur africa ay bixisay lacag gaaraysa afar dhibic laba milyan oo dollar dowladdana sheegashadaas aad ayay uga soo horjeedaa una inkirtay stephen inkastoo waxay dhacay ay badan yihiin haddana wuxuu aad ugu mahadcelinayaa cid weliba oo ka qayb qaadatay sii daysmadiisa wuxuuna leeyahay taxadiga ugu weyn ee hadda ay hortaagan waa inaan ku laabto noloshaydii hore wuxuu leeyahay stephen waxaa jira dhibaato aan la kulmayo sida inaan furto akoonno aan ku lahaa bankiyada iyo inuu iska daweeyo dhabarka iyo mid ka mid a indhaha oo qoraxdu ay waxyeelaysay marka laga hadlo farxadda siidaysmada ugu horayntii wuxuu dareemayaa afkaar badan iyo cawaatif dheeraad ah oo uu jeclaan lahaa in wakhtiga ay ku dhex qarsoomaan waxaan dareemayaa kalsooni darro ah inaan fahmi karin booskayga ayuu leeyahay stephen stephen wuxuu la hadlayaa warbaahinta kadib markii la soo daayey wuxuu rumaysan yahay stephen in hadda ay tahay marxaladii laga adkaan lahaa waxyaabaha ad adag wuxuuna sheegayaa inay mashquulinayso caatifad uu dareemayo oo aan ahayn midii uu la soo qabsaday ee isbedbedelka ku dhisnayd wuxuu hadda loolan kula jiraa macluumaadka isa saaran ee xiriirka ah kadib sandooyin dheeraad ah oo kusoo qaatay saxraha wuxuuna culays ka saaran yahay xiriirka dadka culays ayaa ku jira ka hadalka dooqiisa wuxuu leeyahay sheekada saaxiibadaydu waa miyaysan qaxwadan wanaagsanayn marka laga hadlo dhankaygana sheekadaydu waa habeen hore waxaa jiray dabaylo adag sidoo kale luuqadiisa ingiliishka way liidataa hadda wayna ku adag tahay inuu helo ereyada munaasabka kuwa waxa uu rabo inuu ka hadlo waxay leedahay xaaskiisa inkastoo iskudhexyaaca uu dareemayo haddana si guud waxba iskama bedelin waxay intaa ku daraysaa weli wuu iga qosliyaa taas ayaana ah waxaan jeclahay wuxuu sheegayaa stephen in waxyaabaha ugu jeclaa ay ka mid ahayd in teendhooyinka la galo markaay dabayluhu jiraan ama geedaha hoostooda la galo marka uu kuleylku daran yahay wuxuu isku dayayaa inuu buuxiyo wakhtigii kaga baxay xabsiga wuxuuna hadda bartay wiil iyo gabar ay walaashiisu dhashay intii uu joogay maali stephen ayaa go'aansaday in isaga iyo aabbihiisa ay ku safraan mooto waxaan rabaa inaan ku booriyo inuu soo fuulo sababtoo ah caafimaadkiisa ayay u wanaagsan tahay waxaa qasab ku ahayd inuu iswaafajiyo shaqadiisa xanuunka hooyo iyo afduubashadii la ii geystay iyadoo ay saas tahayna wuxuu ahaa qof wanaagsan oo iijaabi ah waa qof mudan ku dayasho aan xad lahayn ayuu leeyahay stephen mar uu ka sheekaynayay aabbihiisa markii uu saxraha joogay wuxuu go'aansaday stephen inaanu noqon qof maran go'aankan ayuu soo qaatay markii uu ku soo socday koonfur africa wuxuu leeyahay ma doonayo inaan noqdo qof dareen la'aan ah markay hurdada aadayaan waxaad arkaysaa inay xasiloon yihiin oo ay dareemayaan quruxda nolosha waa qurux aan mar dhow arkin waxaan aad u fahmaa dhibaatada dadka waan u naxariistaa waxaan rajaynayaa inaysan turanturoon masiirada noloshayda marna aan iska hilmaamin dhibaatada dadka haysta ayuu ku soo gebagabeeyey sheekadiisa stephen oo sanooyin dheeraada ku jiray gacanta mujaahidiinta alqaacida ee maqhribulislaam ugu dambayntiina qaatay diinta islaamka
لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka aqoon iyo ogaal liindhanaantu waxay leedahay fawaa'id dhowr ah waxaana warbixintan ku egaya maxamed cali adan liindhanaantu waxaa laga helaa faa'iidooyin badan oo halkan lagu soo koobi karin laakiin waxaan ka hadli doonaa insha allah faa'iidooyinka badana la isku waafaqsan yahay liindhanaantu waa aashito laakiin markii ay jirka gudaha u gasho waxay yaraysaa aashitada jirka tan oo isku dheelitirayso dhaecaanada jirka liindhanaantu waxaa aad ugu badan fitamiin c-ga fitamiinkan oo xoojiyo difaaca jirka lana dagaalamo egfishanka ay fayrisyadu keenaan sida hergabka iyo ifilada liindhanaantu waxay caawisaa shaqada beerka waxayna dhalaalisaa waxyaabaha halista ku ah sida aashitada yurig asiid waxay kaloomishaa dacarta sidaas daraaddeed waxaa lagu taliyaa in qofka uu subaxii hore uu cabo biyo liindhanaan oo qandac ah si beerka u nadiifsamo liindhanaantu waxay nadiifisaa mindhicirada waxay kordhisaa dubaaxinta mindhicirada si ay jirka uga saaraan waxa mindhicirada ku dhex jiro waxay kaloo la dagaalantaa gooryaanada caloosha ku jiro sida tuunta oo kale liindhanaantu waxay daawo u tahay cudurka cidhidh dhiigga xanuunkan oo aad ugu badan badmaaxayaasha waxaa lagula taliyaa inay liindhanaan ku filan ay u qaataan safaradooda liindhanaantu waxaa ku jira aashitada loo yaqaano saytrik asiid tan oo jirka ka caawiso inay misho ama ay dhalaaliso dhagaxaanta ku samaysmo xameytida iyo keliyaha dadka ay ku soo laalaabtaan dhagaxaanta keliyaha iyo xameytida waxaa lagu booriyaa inay cunista liindhanaanta joogteeyaan qolofta liindhanaanta waxaa ku jiro maado loo yaqaano tanjaretin tan oo la hubiyey inay daawo u tahay xanuunka laleemada ee bankisonin diseas liindhanaantu waxay xal u noqotaa caburka iyo ogsijiin yarida waxayna siisaa jirka awoodda uu ogsijiin yar ku noolaan karo arrintan oo la ogaaday markii uu ku guulaystay ninkii ugu horreeyey ee gaara cidhifka buurta maat eferest oo sheegay inuu liindhanaan keliya cuni jiray inta uu safarka buurta ku sii jiray liindhanaantu waxay xoojisaa xididada waxayna yaraysaa halista in xididada dilaacaan ama qofka dhiigbax jidhka gudihiisa ku dhaco khaasatan dadka qaba dhiikarka liindhanaantu waxay wanaajisaa aragga iyadoo daawo u ah xanuunada ku dhaca shabakadda isha ee ritaina waxaana la ogaaday inay sabab u tahay maado liindhanaanta ku jirta oo loo yaqaano rutiin liindhanaantu waxaa ku jiro laba iyo labaatan walxood oo kansarka la dagaalamo kuwaas oo alle ku abuuray liindhanaanta hawsha badan ay qabtaan waa hakinta ama joojinta tarmidda unugyada kansarka liindhanaantu waxay jirka siisaa nafaqo kala duwan oo isugu jirta fitamiin c yurik asiid fitamiin b kalsiyam birta magnesiyamta botaasiyamta iyo kuwo kale oo badan liindhanaantu waxay nuurisaa maqaarka qofka waxaana loo adeegsadaa in jidhka looga baabi'iyo haaraha wejiga noocyadooda kala duwan waxaana taariikhda la sheegaa in dadka shiinaha ay caruusooyinka ugu qaybin jireen liindhanaanta dhowr maalmood ka hor intaan la aroosin waana arrin cilmi baarista lagu arkay in liindhanaanta ay maqaarka ka baabi'iso haaraha iftiin u kordhiso unugyada dhintay ay ka qaaddo lallaabyada maqaarka samaysta inay yarayso iyo waxyaabo kale liindhanaantu waa jeermis dilo awood buuxa leh waxay la dagaalantaa caabuqa bakteriyada iyo fayrisyada qaar oo ay ku samayso waxa loo yaqaano inactifitation xogtan waxaan ka soo xigannay webka somali dhaktaris oo ay wax ku qoraan dhakhaatiir soomaaliyeed oo ku nool dalka dibaddiisa haddaba si aan u ogaanno qaabka ay dadka soomaalida ah u isticmaalaan liindhanaanta waxaan waraysi la yeelanay mid ka mid ah ganacsatada dhoofisa liindhanaanta liindhanaanta tacabkeeda insha allahu tacaala horta iyadu waa liin waa geed oo adkaysi badana xagga kuleelaha waa ugu adkaysi badan yahay bixitaankiisana markii la tallaalo geedkiisa mirtu ay baxdo saddex sano kadib qofku wuxuu bilaabayaa inuu mirteeda gurto marka wax tarmadeedana iyada waxyaalo badan oo faa-iid badan bay leedahay horta waa icid ayadu oo shiyaalkan oo haddii ilaah kuu ruuxyahay cayayaanada iyo waxyaalaha fayrisyada oo dhan waxyaalaha dilay ka mid tahay marka isticmaalkeedana laba qaab qaabo badan baa loo isticmaalaa qaab iyada oo qoyan oo marka geedka laga soo gooyo waa la miirtaa oo sharaab camal oo kale loo cabaa xataa waxtarmada xagga oo marka nabarada qaarkood oo korkaf ka soo baxo iyada haddii laga qubaysto oo lagu dhaqo hataa waxay daawo oo daawo u leedahay saasoo kale waxaan ogaanay liindhanaanta shay ma jiro atan bay ku leedahay oo caalamka sida hadda masharoobooyinka ha noqdaan daawooyinka ha noqdaan shay kastaba ama barfunnada iyo waxyaalaha la isku carfi ha noqdaan shay walbaba atam ayay iyada uga jirtaa liindhanaantu marka waa shay waa geed aad manfac badan oo muhiim ule adkaysana badan leh ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض
waa hagaag markaanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ma og tahay ma og tahay dhegaystow kii ugu horeeyey ee reer faris ee qaatay diinta islaamka inuu ahaa salmaan al farisi ma og tahay dhegaystow in ruuxii ugu horreeyey ee seef ku dagaalama inuu ahaa nebi ibraahim calayhi salaam ma og tahay dhegaystow in cunugii ugu horeeyey ee ku dhasha islaamka hijrada ka hor uu ahaa cabdulaahi bin cumar ibnualkhadaab ma og tahay in madaahibta islaamka ay u qaybsamaan afar kuwaas oo kale ah xanafiya maalikiya xanaabilah iyo shaaficiya ma og tahay dhegaystow tirada baaskiilada caasimadda denmark ee copenhagen ay ka badan yihiin tirada dadka ku nool magaaladaasi ma og tahay dhegaystow in sannadkii koob iyo afartanaad ee hijriyada ay taariikhyahandhada muslimiinta u yaqaanaan sannadkii midnimada maadaama ay heshiiyeen muslimiinta khilaafadana lagu wareejiyey mucaawiyah bin abi sufyaan mase og tahay dhegaystow in haddii cunnada aysan ku darsamin candhuufta aadan dhadhamin karin cuntadaasi oo wax macaan aysan ku lahayn mase og tahay dhegaystow in carabkaada aadan ku taaban karin xusulkaada ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xalqada saddexaad ee mahmahyada soomaalida ee khaldan waxaa soo gudbinaya maxamed daahir calasow mahmahooyinka khaldan ee soomaalidu aadka u adeegsadaan waxaa ka mid ah been sheeg oo been run u eg sheeg mahmahdan waxaa lagu nasaqay runta sheeg dacarba ha ka qaraaraatee sababtuna waxa ay tahay buu leeyahay qoruhu haddii mahmahdan loo daayo sida loo yidhi waxa ay noqonaysaa dembi caasinimo akhlaaq xumo dadnimo xumo iyo xumaan fidin waxaa daliil been sheegid ka helaya dadka dulliga ah oo dhan weliba waxa ay dhiirigelinaysaa kuwa wanaagooda iyo xumahooda dhexdhexaadka yahay oraah kasta oo dhahaysa been sheeg waa mid gaf iyo baadil ah sidaasi awgeed waxaa habboon in sidaasi awgeed waxaa habboon in la qaato mid kale oo dhiirigelinaysa ka soo horjeedka beenta oo ah run sheegnimo haddaba waxaan ku beddeli karnaa runta sheeg dacarba ha ka qaraaraatee mahmaahda kale ee quraaga uu soo qaatay waxa weeye beer la wada leeyahay kan ugu tabarta badan bay ku hartaa mahmaahdan waxaa lagu nasaqay buu leeyahay beerkii tacab bilaabaa iska leh sababtuna waxa weeye berigii hore ee qaraabsiga oo qofba qofka uu ka xoog badan yahay gumaysan jiray ama la isku baadi jiray sida loo kala xoog wen yahay ayay mahmaahdan soo baxday laakiin maanta uma eka mid shaqaynaysa inkasta oo ay si kumeel gaar iyo gaf ah ayaamahan uga shaqaynayso soomaaliya haddana waa waxaan sii socon doonin sidaasi awgeed mahmahdan wakhtigeedii waa uu dhammaaday mahmahdan waa dulmi iyo gaf la dhiirigelinayo sidaasi awgeed waxaa la soo gaaray wakhtigii lagu bedeli lahaa mid kale oo khayr iyo sama dadka ku hagta mahmaahda cusub ee la hirgelinayo waxa ay si toos ah u waafaqsan tahay xadiiska nebiga naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ee uu ku yidhi dhulka waxaa iska leh qofkii noolaystay taas oo macnaheedu yahay qofka iska qardaysta dhul howd juq ah deetan ah beer ka fasha ama daar nafciyeed kale ka dhista sida guri biyo xidheen barkad iyo wixii la mid ah maantana halkaa ha inoo joogto mahmahooyin kala nasaqay iminkana waxaan idiin soo gudbinayaa mahmahooyin qaldan oo qaar ka mid a dhegaystayaasheenna ay noo soo direen iyagoo sheegay inay jeclaan lahaayeen in lagu beddelo kuwo kale oo ayna soo gaarsiiyeen waxaana ka mid ah qofkan waxa uu leeyahay mahmaahooyinka qaldan waxaa ka mid ah nab iyo naar yaa kulul midda kulul waa la wada og yahay ee waxaa habboon in loo dhigo sidaan isnabiddu naar ayaa lagu mutaa dhegaysto kale waxa uu soo diray mahmahooyinka khaldan ee qaladkaan u arkay waxaa ka mid ah waxaan ku cunayninba waa la cunaa waxa uu leeyahay waxaa jira waxyaabo badan oo aanan la cunin dhanka kalena xaaraan ah marka waxaa habboon in la dhaho inta aadan cunin iska eeg waxaa jirta buu leeyahay qofkan mahmaa carbeed oo ay dadku isticmaalaan ahna mid laga habboon yahay adeegsigeeda sharci ahaan ha samaynin khayr ama wanaag ama ixsaan shari kuuma timaado dabcan shartu waxay timaadaa buu leeyahay qofkan marka laga tago khayrka marka waxaa habboon in loo dhigo khayrka ku dadaal ama wanaagga ama samafalka si aad sharta ugu badbaado sida la og yahay khayrku wuxuu ka hortag u yahay sharta qof kale waxa uu yidhi asalaamu calaykum alfurqaan waa mushtaaq munasar oo joogta kunyan barow mahmaahda odhanaysa beec baro ama been baro waa mahmaahyo qaldan waxaana lagu nasaqay oo ilaha boon bay leedahay beec baro runna baro qof kale waxa uu leeyahay alfurqaan waan idiin salaamay waxaan jeclaa lahaa inaan soo gudbiyo mahmaahdan oo aan qalad u arkay taa oo ah rag ciil cadaab buu ka doortay waa mahmaah khaldan waxaa habboon in lagu nasaqo rag cadaab ciil ka doortay halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa mahmaahooyinka khaldan ee inoo soo direen dhegaystayaasha haddaad haysid kuwa aad u aragtay inay khaldan yihiin islamarkaana kuwii lagu bedeli lahaa ay ku diyaarsan yihiin nagala soo xiriir amaban fariin ahaan noogu soo dir teleefoonka nambarkiisu uu yahay eber lix hal afar lixdan iyo labo sagaashan eber toddobo فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeyraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaan u mahad celinaynaa dhegaystayaasha barnaamijka intaan ku kulmayno barnaamijkan iyo toddobaadka soo socda waxaan idinkaga tegaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا